magaalada wadmadani ee gobolka jaziira waa gobolka labaad ee haddii la eego dad ahaan ugu badan oo ku caana beeraha marka gobolka jaziira kooxdan r s f ama dacmi sariic waxay qabsatay ahayd december labadii kun iyo saddex iyo labaatankii oo hadda laga joogo hal sano marka aad ayay dadka reer sudan aad ayay uga niyad jabeen doorka iyo kaalinta milatariga maadaama ay ka baxeen markii r s f tu ay duulaan kusoo qaadday taana waxay keentay in dardar hor leh ay dacmi sariicu hogaaminayo xamidtii ay kusii faafaan guulo kale ay gaadhaan ciidanku ay ay niyajabaan ayaa la odhan karaa laakiin walaal waxay ka geysteen gobolka jaziira ee caasimadiisu wadmadani ay tahay gabadfallo waaweyn bay ka geysteen maamul rayda ayay sameeyeen maamulka oo siduu doonan ka yeelay hantidii ay boobeen dalagyadii ay gubeen kufsi waxyaalo aad moogsoo tahay anshaxa dadka suudaan uga baxsan ayay ku sameeyeen oo ay inkirayaan weliba sida ay hay-adaha xuquuqul insaanku ay kusoo oogeyso marka waxa ay ka dhigan tahay gacan kuhaynta maanta ay milatarigu ay qabsadeen wadmadani waa guushii ilbaabka u furaysay in ciidanku si buuxda haddeed ay xukunka ay ilbaabkiisii u galayaan ayaa la odhan karaa maadaama ay magaaladani ama gobolkani uu leeleeyahay xuduud shan gobol waa gobol istraatiijiya waa goboladii xataa waxa weeyaan kacdoonadii isbedelkii sudan inqilaabyadii laga soo abaabuli jiray xataa xorriyaddii ingiriiska gobolkani waa gobol aad ku caana xagga xorriyadda marka wax weyn ayay uga dhigan tahay taana walaal waxa keenay ayaa la odhan karaa la soo dedeji guusha milatariga dhowr siyaabood ta koowaad toddobaadkan maraykanku wuxuu saaray cunaqabatayn guddoomiyaha r s f ta xamidtii dhaqdhaqaaqiisa iyo hantidiisa dibadda taalla cunaqabatayn iyo xayiraad la saaray taay walaal niyajab ayay ku samaysay shirkado badan oo la tacaamulaya oo imaaraadka laga leeyahay iyada idil wax la saaray xayiraad baa la saaray iyo cunaqabatayn waxyaalaha oo ku dhan ayaa walaal in dacmi sariicu gacan kuhayntiisii magaalooyinkii uu haystay ay faraha ka siibteen ayaa la odhan karaa jaamaca waxaad fikrad naga siisaa xaaladda guud ee dalka suudaan oo in muddoaba dagaalla ay ka socdeen haatan waa sidee iminka xaaladda suudan waxaa la odhan karaa khartuum ayaa lagu sii siqayaa xagga degmada baxri lagaga soo ciidanku ay kasoo qaadayaan duulaan taliskii milatariga suudan looga arriminayay oo oo oo snipero ay dul joogaan agagaarkiisoo ku dhan madaxtooyadii waa koobta ugu halista badan ayaa la odhan karaa maadaama wadmadani la qabsaday oo xaggan ay ciidamadu ka soo sinqayaan xaggan magaalada baxri la yidhahdan laga soo galayo in milatarigu soo hareereeyo bishan intay dhammaanba ayaa dhici karta r s f tuna ay sii adkeysan kari weyda inay ku siyaaso magaalada khartuum marka cawaamil kalena way keenaysaa oo oo waxa weeyaan dowladda maraykanka oo oo saaraysa awood in milatariga dalka sudan gacan kuhayntiisa hadday noqoto madaxweynaha dooran ee trump marka in xamidtii doorkiisi hadda dhammaanayo ayay ayay u muuqataa ka helaya marka xaaladdu labada kun iyo shan iyo labaatanka xagga milatariga ayay saadaal naacawle u bilaabantay maadaama gobolkii khayraadka ee jaziira ay gacanta maanta ku hayaan taana ilbaab laga galayo guusha ayay u tahay